إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baarak allaahu fiikum waxaynu fi maaragtay sugan inay berito amba caawa bishii ramadaan ay kow noqonayso waayo bisha ramadaan soo gelitaankeedu waxa uu ku sugmaa uun laba arrimood midkood mid waxa weeye ru'yatu hilaali ramadaana إذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس التاسع والعشرين من شهر شعبان فإنه بذلك قد دخل شهر رمضان شهر رمضان مبارك المبارك يعني بشر رمضان واحد كسو أنت الله أرمود بتكودون أبينك بشر شبعان سقال يلا باتنا أي دمادين هدين لأركو بشر oo aragti dadka muslimiinta ay arkaan bisha ramadaan koob ay noqonaysaa haddii se ay dhacdo in bishii la arki waayey waa in soddonka shabcaan la dhammaystiraa weeye soddonkii shabcaanna maanta ayay ku egyihiin oo ay ku dhammaadeen idan berito khilaaf la-aan ayay muslimiintu ku soomayaan in sha allahu tacaala asalatan asiyaam marka laga hadlayana qofku waa inuu iska daayo wixii soomkiisa jabinayay amba wax u dhimaayey sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa iska dayntan qofkuu iska daynayo waxyaabahan soomkiisa wax u dhimaye jebinayey waa inay tahay alla dartii inuu u daayey laga soo bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa qoraxdu ay ka dhacayso ee soomku mansiladiisa marka laga hadlo iyo xukunkiisa soomku waa tiir ka mida tiirarka islaamka waa ruknun min arkaani alislaam waana farad ilaahay uu ku farad yeelay addoommadiisa muslimiinta ah uu ku farad yeelay weeye oo muslimiinta ayuunbuu soomku ka ansaxaya gaalku hadduu soomo soomkiisu mid la aqbalaya ma aha rabbi wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آيات ألا وحك قهد لي سبحانه وتعالى سومك إنه كوى تبيي ضدك أهل الإيمان كأه يا أيها الذين آمنوا ومعنا قفي ما لا ينبو صومك كأن صحيح واجبنا كن قنيا وحانو إلهي سبحانه وتعالى آيات كعد يومده نقه الرئيين إنه صومك واجب كوى يؤلك فرض يلي xikmadda soomka ku jirtaana waa lacallakum tattaquun likay tattaquu si aad u noqotaan kuwa isilaaliya oo awaamirta ilaahay qaata subxaana wa tacaala wuxuu alla ka reebayna ka taga nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir waxaana shantaa tiir ka mid ahaa sawmu ramadaan taariikh ahaan soomka waxaa la waajibiyey amba uu farad noqday sanadkii labaadee hijirada nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu soomay sagaal ramadaan buu soomay sagaal ramadaan ayuu soomay dayib fadli fara badan buu leeyahay soomku oo siyaam soomku oo camalkan la qabanaya ah iyo bishu labaduba fadaa'il bay leeyihiin waa inaynu sidaa u fahamno asiyaamu fii ramadaana wa kayrihi soomka waa la soomaa bisha ramadaan qayrkeedna waa la soomaa amba sunno ha ahaado amba waajib kaleba ha ahaado markaa soomku sidiisuu u leeyahay ajar gaaraba markuu bisha ramadaan gudaheeda dhacana wuu sii ajar badan yahay bishuna sideeday ajar u leedahay fadaa'il ay u leedahay marka waa nimco ilaahay subxaana watacaala nicmo ku lamaaneeyey soomkii oo sidiisa ajar aad ugu helayso iyo bisha laftigeeda bisha laftigeeda oo ka duwan bilaha kale oo fadaa'il gaara leh abi hurayra radia allahu tacaala canhu waxa uu warinayaa in rasuulku sala allahu calayhi wasalama xadiid qudsi ah uu rabbigu yidhi kullu camali bni aadama lah ila asiyaam camal kastoo bini aadamku la yimaado isaga ayaa iska leh macnaha culimmada qaar waxay ku fasiraan waxaa la idhahaa soomku waa sir ka dhaxaysa addoonka iyo rabbigii waa camalka keliya ee qofka cid allah mooyaane cid kale aanaga ogin qofku hadduu gurigiisa iska galo amba meelaha intuu ku dhunto iska soo dhego oo dabadeeto afka qallajisto oo ku yidhaahdo waan soomanahay cidina ma ogaan karto rabbiga iyunbaa og salaadii waa lagu arkayaa jamicii iyo jamaacadii baad imanaysaa xajkii waa lagu ogaanayaa sakadii waad bixinaysaa waa la arkayaa sadaqadii waa la arkayaa jihaadkii waa la arkayaa camalka wanaagsan oo khayriga ah o dhan waa la wada arkayaa soomku waa cibaadada keliya ee addoonka iyo rabbigii mooye cid kaleba aanay ogaan karin sidaa darteed abaalmarintiisa allah subxaanahu watacaala ayaa iyadoo fara badan bixinaya wa ana ajzii bi fa inahu lii wa ana ajzii bihi soomka anigaa iskale buu alla yidhi anigaana qofka ku abaalmariya ayib wasiyaamu junna soomku waa gaashaan wuxuu gaashaankaaga yahay cadaabka wuxuu gaashaankaaga yahay macaasida iyo xumaanta فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض يومئذ ولا يسخب ما أنت قفك سومي هاي سوم كيس أي قادو قفك يانو لئمن وحل قال ما يانو لئمن تي حلاشا هاي تحرام تانا هذا الكيد مداء يانو بوقي قفك غير غير يوم يانو نقل فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم هدي قفه عايق amaba uu kula dagaalamo waa inaad tidhaahdaa waan soomanahay weliba jahlan baad u odhanaysaa qofka hadduu ku aflagaadeeyo amaba uu dabco inuu kula dagaalamo waa inaad tidhaahdaa war waan soomanahay allah kaba waan soomanahay culamada qaar waxay leeyihiin xikmadda ku jirta waan soomanahay inaad tidhaahdo dee waa inaan lagu hondhaysan waa inuu qofku u fahmaa sababta ad u leedahay waan sababta kuu diiday dagaalku inay soobka tahay inaanad fayfla ahayn waanad ka baqe waa inuu taa dareemaa ma ogtaha hadii kale kuusoo kaala tegaya waan soomana ayib waan soomana waliba jahlan buu odhanaya waladii nafsii biyadihi xadiidku qaybta waa nabowi qaybta horena waa qudsi waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay buu yihi nabiyulaahi moxamed sal alla alay wasalam lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi yowma alqiyaamati min riixi lmiski isbeddelka ku yimi neefta amba naqaskii qofka waayo qofku markuu soomo ee calooshii dee faariq noqotay midhato haraado waxa isbedelaya naqaska nafkeenna ka soo baxay waayo aamus baa layna faray aamuska laftiisu wuu keenaa waxaa kaloo keenaya calooshii oo madhan waxaa kaloo keenaya maaragtay haraadka qalaylkan dabeeto isbedelkaa ku yimi ee uu soomku sababay ayaa alle agtiisa wuxuu isu bedelaya wax ka udgoon riix almiski hadda markuu qofku kugu dhinac fadhiyo amba kugu dhinac tukanayo amba aad u sheekaynayso wuu dhisanaya karaahada isbedelka laakiin alle agtiisa wuxuu noqonayaa mid ka udgoon miskiga sababtoo maxay tahay haddaba mal xikma xikmaddu waxa weeye qofkan naqaska ka soo baxaya amba kaarboonkian maxaa keenay inuu isbedelo waa soomkan uu sooman yahay soomaaha maadaama alla dartii camalu ugu jiro isbedelkan ugu isbedelkan keenay ilaahay udgoon buu ugu bedelayaa sida dhiigga mujaahidkuba ee alle dartii loo daadiyaa isaga laftigiisu isu bedeli doono siifadii dhiiga ma yeelan doona alla marka la hortago walisaa'imi farxata qofku laba jeerba wuu farxi doonaa qofka soomani laba xaaladoodba laba waktiba wuu farxi doonaa idaa afdara farixa bifidrihi markuu afuraya afarkiisuu ku farxaya camal baad maanta o dhan kusoo jirtay waa cibaado aada u fara badan waa cibaadada ugu xilliga dheer soomka ilaa salaada iminka jimcaha waxaa laga yaabaa waxaynu khudbadeeda iyo salaadeeda ku jiraa soddon minit inaanay noqonin laakiin soomku goormuu soo bilaabmaya wuxuu soo bilaabmayaa horta niyadii baad la imanaysaa gabalku markuu dhaco ila habeenwalba inaad niyeysato niyadaasuka ayuu maaragtay ayuu camalkii kasoo bilaabmayaa inama alacmaalu binniyaat haddana soomka camal ahaan wuxuu bilaabmayaa waagu markuu beriyo ilaa qoraxdu ay ka dhacayso qof cibaado ku jiraa toogu qof cibaado ku jiroo cibaado samaynaya ayaa tahay oo camal ilaahay raalli ka yahay la yimi waa cibaadada ugu waktiga dheer wey ayaad ku jiraysa markuu afurka ay gaadho qofku wuu farxaya idaa afdara farixa bifidrihi wuu farxaya laba waxay awood buu ku farxaya dee nafti maantao dhan bay gaajo iyo haraad qabtayo gabolku markuu dhacay inay wax iska cunto way ku farxaysa oo waa dabiicada bini aadamka waa arrin khilqi ah culimmada qaarkoodna waxay ku daraan qofku wuxuu ku farxayaa allaha subxaanahu wa tacaala u suurtogeliyey cibaadadu soo bilaabay waa beriga ka hor ilaa gabaldhaca inuu ku soo gaadhay isagoo fayoob oo caafimaad qaba oo wax ka carqaladeeyey xanuun iyo wax la mida midnaba aanu la iman farxadda weynina goormay dhacaysaa waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmihi waa muttafaqun calayh waidaa laqiya rabba waa qiyaamaha rabbigii markuu la kulmana oo farixa bisawmihi wuxuu ku farxi doonaa soomkiisa soomkiisu ku farxay alla agtiisa u yahay waxyaabaha farxadda keenaya waxaa ka mid ah assawmu yashfac wakadalika alqur'aan soomkuna wuu ergeynayaa uma yushafac ergadiisana waa la aqbalayaa qur-aankuna wuu ergeynaya soomkaa ilaahay kaala hadlaya soomkaagii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awood u siinayaa inuu hadlo oo uu rabbi kaala hadlo oo uu rabbi u sheego waxaa soomkaagu siduu ah ilaahay oo adiga dartaa buu u soomayey cuntadii iyo cabbitaankii iyo wuxuu jeclaay oo dhan buu ka tegey markaasuu u ergeynaya markaasaa ilaahay soomka ergadiisa aqbalaya qur-aankuna waa la mid weeye marka cibaadada noocaasi ajarka intaa leeg aynu ka helayno maaha in la dayaco ma aha in lala yimaado waxyaabo soomkaaga wax u dhimaya abi hurayra radia allahu canhu mar kale wuxuu wariyey idaa jaa ramadaan idaa jaaa ramadaan ramadaanku markuu yimaado futixat abwaabu ljanna waa caaw albaabadii jannadoo dhan baa la furaya futixat abwaabu ljanna waulliqat abwaabu niiraan abwaabu nnaari albaabadii naartana waa la xidhaya dadka ahlu iimaankaa laga xidhaya albaabadii jannadaa la furaya way ballaqan tahay albaabadii naartana waa la xidhayaa wa sufqidat shayaaiin shayaadiintiina waa la silsiladaynaya rag buu caawa xabsigu u bilaabayaa ibliiskii ugu weynaa ila wuu joogaa ibliis iyo junuudiisii caawa jeelka lagu buraya soddonkaa habeen amba sagaal iyo labaatankaa habeen ayay ku jirayaan xabsiga waa kuwooda ugu khatarta badan maradatljin waa la xidhxidhaya waa bisha ramadaan markay timaado ay bilato waa caawa insha allahu tacaala mar kale rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxau ihi man saama ramadaan waa soomkii baad ku helaysaa qofku hadduu soomo ramadaan iimaanan ay iimaanan billaahi wa bimaa amara biiimaani amba wa bimaa acda allah ilaahay subxaana wa tacaala qofka rumeeya iyo wuxuu alla farayba in la rumeeyo waxtisaab u sooma alla darti ixtisaab laa liriyaain walaa sumca laa liriyaain walaa sumca waxtisaaban ikhlaasa alla darti u sooma isagoo abaalmarin ilaahay kaga doonaya gufira lahu maa taqadama min dembihi dembiyadiisii hore oo dhan baa la dhaafayaa haddawaa berita haddaada la darta u sootay masaama ramadaan waa bisha xadiidkaasina waa muttafaqun calaa sixatihi wa qaala sala allahu calay wasalama man qaama ramadaan kanina waa qiyaamu leylkii awalba aad tukan jirtay laakiin bisha ramadaan wuu sii fadli badanaya man qaama ramadaan taraawiixdii qofka la yimaadaa iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi waa dunuubtii hore dhan baa lagaa dhaafay habeenkii laylatulqadrigaa ku jira oo habeenka haddii ilaahay ku waafajiyo adiguna dadaal aada la timaado oo qalbigaaga aada hagaajisato lilaahi uu soomku kaa yahay iyo qiyaamku habeenka si aad u waafiqi weydaaba ma dhalan badni idan waa habeen dhan habeenku wuxuu ka bilaamayaa cinda guruubi shamsi ilaa duluuci ilfajr ayuu ka bilaabaya qoraxdu markay dhacdo ilaa gabab waxana waa habeen habeenadan sagaal iyo labaatanka amba soddonka habeen buu ka mid yahay adugu miyaanad awoodi karin haddaad fayoodahay waad awoodi kartaa ood caafimaad qabto kowda bisha ramadaan ilaa sagaal iyo labaatanka ilaa soddonka inaad habeen walba iska cibaadayso jamacaaga salaada iskala tuko sunnayso kadibna qiyaamulaylkaaga la kaala taraawixiisa ila imaamka haddaad la dhamaysato qiyaamuleylka uu ku dhan yahay ayib haddaad habeenka laylatulqadrigii waad waafaqaysaa laa shaka habuu ka baxayaa dee ila habeenka soddonkan amba sagaal iyo labaatankan habeen buu ka mid yahay sagaal iyo labaatankii habeenba haddii aad tukato amba soddonkii habeenba aad tukato qalbigaaga iyo niyadaadoo xumaato mooyaane habeenkii kollayba kii waafaqaa kollayba kii waafaqaa tahay markaa fursadda waa inaan dayicin koob iyo toban bilood ayaynu wax soo cunaynay oo aynu wax soo cabaynay oo hore maxaad ku taransatay margiyada xunday marka waa inaad ilaahay subxaanahu watacaala bishaa qura alle dartii waad u sooto cuntaa wax ku taraysaa abada wax alla ku taraysaa ma jirto cuntada inta la ilaahay subxaana watacaala kaaga xalaaleeyey ka cun iska koob waa koob iyo toban biloodba wax soo cunaysay ood soo cabaysay ood soo ciyaaraysa ma arkaysaa marka jamaaca waa in aynu dadaallo weeye oo aynu ka faa'iidaysano fursaddan man qaama laylata alqadri iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembihi wa fadaa'iluhu kasiiratun jidda fadaaisha soomkuu leeyahay aad bay u fara badan yihin aquulu hada alqawla waastaqfir allaha lii walakum inahu huwa algafuur raxiim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله فيكم ما حيث هدب حكمة إلهي أجلي صومك xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah soomku wuxuu kuu xaqiijinayaa alla ka cabsiga aad alla ka baqanayso oo ah awaamirta annahu yuxaqiqu taqwa allahi fi listijaabati liamrihi waalinqiyaadi lisharcihi inaad ilaahay subxaanahu watacaala awaamirtiisa aynu qaadanno sharcigiisana aynu u hogaansanno marka lagu leeyahay alla ka baqo buquhu maaha saynu inagu u naqaano ad u haysato un dee inuu ilaahay subxaana watacaala runti or alle ka boqo marka lagu leeyahay macnaheedu waxa weeye wuxuu alla ku farayna la kaalay wuxuu alla kaa reebayna ka tag asal macnaheedu kuwa saas dari wuxuu nafta barayaa soomku sabirka yucawidu nafsa cala sabr sabirku baraya gaajadii baad u adkaysanaysaa haraadkii baad u adkaysanaysaa waxaad u adkaysanaysaa galmadii dee xalaasha ahayd inaad ka sabirto waxaad u adkaysanaysaa cadhadii inaad ka sabirto ha dagaalami baa lagu yidhi ha caytami baa lagu yidhi cibaadadii baad u sabraysaa ma ogtaha wayuqawi iraadata fi taqawi cala shubuhaat fi taqalubi cala shubuhaat teeda kale xikmadaha ku jira waxaa ka mid a yajcalu saa'ima yashcuru bilfuqaraa'i waalmasaakiin qofkii muslimka ah ee soomanaa gaajada iyo haraadku waxay yihiin baa dareemaysaa markaasaad ogaanaysaa qofka miskiinka ah ee saboolka ah ee kula jaarka ah kula degaanka ah istaqaanee miskiinka ah amba muslimkee kale xaaladda uu ku sugnaan karo oo aada ogaato gaajadu xanuunka ay leedahay iyo dhibka uu leeyahay oonka iyo haraabka taana waa ilaahay uu inaga baraya shuruudaha haddaba soomku uu ku waajibayaa maxay soomku yuu ku waajib noqonaya waa nimco ilaah alislaam qofku waa inuu islaam yahay falaa yajibu cala alkaafir soomku qofka kaafirka ah waajibkuma ah wuxuu ka ansaxayaa qof muslim ah waa inuu islaam yahay haddii islaamnimada qofku uu ka baxo isagoo sooman soomkiisu meesha wuu ka baxaya waa inuu qofku caqli leeyahay oo qof dee waalan soomku waajib kuma noqdo falaa yajibu cala almajnuuni majnuunka waxa la xukun noqonaya qofku hadduu asaasaqo waayeelka aha hadduu gaboobo oo uu asaasaqo soom waajib kuma aha fidyana waajib kuma aha dadka qaar baa isku khaldoo qof iska asaasaqay oo kuwuu dhalay iyo dadkan kaleba aan kala garanayn bay odhanayaan fidyaanu ka bixinayna qofku hadduu asaasaqo waxa laga xisaaban ma jiro allahuma ilaa sakaatulfidriga unbaa laga bixinay ayb waa inuu qofku caqli leeyahay falaa yajibu cala almajnuun waa inuu qaangaadho oo falaa yajibu cala saqiir laakiin caruurta waxaa la barayaa hadday kari karayaan inay soomaan si ugu sii tababar qaato xataa salafku intay soomiyaan ayay masaajka keeni jireen waxay u soo qaadi jireen waxyaabahan carruurta ay ku cayaarto oo markay ooyaan bay u dhiibi jireen si ay ugu maararoobeen waa in carruurtii la baro qaar baa arkaysa isagoo kule waa soomayaao u diideen maxaad ugu diidaysaa ha soomo kii kari karayaaba waa inuu soomo shardiga saddexaadna waxa weeye waa inuu qaangaad yahay falaa yajibu cala saqiir innagu waxaynu haysanaa uun caruurtu inay shan iyo toban jir uun ku qaangaadhaan waa calaamadaha qaangaadhka mid ka mid ah shan iyo tobanku shardi ma aha ilmuhu isagoo shan iyo toban jir ka yar ayuu qaangaadhi karaa bisqiyaha u soo bixi kara mar hadday bisqiyuu soo baxeen shicirada yeeshay soomku waajib buu ku noqonay sidoo kale hadduu biyo baxo uu riyoodayna soomka waajib buu ku noqonay hadday inantay xaydo soomka waajib buu ku noqonay waa intaa la ogaado haddaad ilaa shan iyo toban jirku maafuleeyayaa sax maaha sax maaha tukan la yidhahda carruurti waa inuu qofku soomka awoodu leeyahay alqudra cala asawm haddaanu awoodu lahayn soomku ku waajibma uu bukaa maala bukaankii baa kala duwan mid uu ka bogsanayo iyo mid aan laga qabin inuu ka bogsado midna wuu qallaynayaa midna fiduu iska bixinaya waa inuu awoodu leeyahay waa inuu qofku yahay qof degan aliqaama falaa yajibu cala musaafir musaafirka wuu qallaynaya ada ahaan baa qalla ahaan buu ugu waajibaya marka lagu leeyahy musaafirka soomku waajibkuma aha macnuhu maaha tootaliba ma saara adaa'an baanu waajib ugu ahayn khiyaar buu haystaa laakiin qadaan waa inaad qallayso ayaa waajibkugu noqonay soomku yuu ka ansaxaya taasi waa cidduu waajibka ku yahay shuruudu sixati siyaam baa jira qofku waa inuu islaam yahay haddaanu islaam ahayn soomku ka ansixi maayo waxaad aragtay isagoo diinta caayaya amba ilaahay caayaya amba rasuulka caayaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh amba ambiyada wax alla wax soomoo ka ansaxayaa ma jirto dee islaamba maaha islaamba maaha gaar hadduu ilaahay caayo rasuulka caayo diinta caayo malaa'igta caayo milladda caayo nacdalo wax alla wax soomaa oo ka ansaxayaa ma jiro ilaa waa shahaado xataa yarjica ilaa diini maydho tukado cibaadaysto wax alla ku tireemi jira naagina xalaalu ma aha hadday iyadu caydo qaar baa ku imanaya kuleeyadiiba ma dandashay dumarkii qaar baa caayeen kusabuulka musiiba waxa haddii la dayn waayo dee waxa raggu sameeyaba way samayn doonaanba waa la qayla wa qayla ku dagaalamaya haddaad taa islaantaada qayisha suqigaad ba cunaya waxaa iyada adiga kuu baneeyey inana ka xaray islaanta kolayga tagto daadaa bara inay kolayga tagto hadday diinta caay hadda diinta caydo iyana way caay de diinta aabee marmar abu jahliga wuxuu ka qabo kuu imanayaayo ku odhanaya diinteeda iyada diinteeda maan caayo oo maxaad caydo hebel nusaynay baan diintiisa caay oo ma kala diinba diinta ilaahay miyaana isku mid ahayn wa diin ullahi fi lardi wa fi samaa'i waaxid xataa diinaha kiristaanka iyo yuhuudda iyo kuwaasaan la cayn iska daati islaamnimada arrinna dumarka u gaarahoo inqidaacu dami alxaydi waannifaas dumarku intay leeyihiin dhiigga caadada intuu socdo iyo dhiigga dhalmada ilaa daahir ay ka noqdaan iyagana soomku ka ansixi maayo waa xaaraan salaada ma qallaynayaan laakiin soomka way qallayn doonaan waa inaan haweenaydu caado lahayn markaa ay soomayso maalinimada dhiiggii dhalmadana aanay ku jirin waa inuu qofku caqli leeyahay oo aanu waaranin waa inuu qofku wax kala garanayo waa inuu la yimaado niyada habeenkii anniyatu min alleyl man lam yujamic siyaama falaa siyaama lahu aw man lam yubayit siyaama falaa siyaama lahu qofku haddaanu habeenkii xidhanin wax sooma oo uu leeyahay ma jirto laakiin qofka muslimkii markuu soo kacay ee uu suxuurtay limaada yatasaxar muxuu u suxuuranayaa wuxuu u suxuuranayaa inuu soomo insha allahu niyada taasaa inoogu filan bishoo dhan ma niyaysan karaa soddonkaba ha waa cibaado isku xidhan waa niyaysan karaa waa culimmadu qowl ay qabaan culimmada qaarkoodna waxay leeyihin habeen walba waa inuu niyada leeyahay اللهم اسقنا غيثا ضيفا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير رائد نافعا غير ضار اللهم ان بالعباد والبلاد من الجهل والضك ما لا نشكو الا اليك اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث والرحمه اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث والرحمه اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث والرحمه ilaahi subxaana watacaala muslimiinta cid kastoo dhibaataysan dhibaatada allah ka kor qaado ka ubatabaya ilaahay ubadka ha siiyo ka caafimaad doonaya ilaahay caafimaadka ha siiyo ka culaysteemeedhaysta ilaahay deynta ha ka fududeeyo ubadka allah hainoo hagaajiyo amniga allah hainoo xoojiyo dhammaan muslimiintao dhan amni iyo iimaan allah ha siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa bisha ramadaan culays kasta iyo dhibaato kastoo abaareen amni darro sicir barar dhib cudur wax la mida waxaynu tabayno dhan ilaahay inuu naga kor qaado subxaana watacaala وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم